guddiga joogtada iyo ogolaha aqalka sare ayaa waxay maanta yeesheen kulan lagu ansixinaya kadoodista sidii dib loogu soo celin lahaa lacagta shilin soomaaliga kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaasha guddiyada golaha waxaana shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare waxaana intiisa badan kulanka lagu ansixiyey ilaa iyo shan ajandho habdhooraha aqalka sare senatar samsam ibraahim ayaa kulanka kadib warbaahinta la hadasha waxayna oga warbixisay waxyaabihii looga hadlay kulanka maantoy taariikhdu tahay julaay sideed iyo labaatankeedii laba kun iyo afar iyo labaatan waxaa noo qabsoomay kulankii guddiga joogtada waxaa goobjoog ahaa dhammaan gudiyada guddoomiyaasha gudiyada golaha waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ahna kusimaha guddoomiyaha aqalka sare waxaa kaloo goobjoog ahaa guddoomiye ku-xigeenka labaad waxaa halkaas lagu ansixiyey ilaa shan ajando oo muhiim ah waxaan ugu horeeya oo la waqtiyeeyey inuu soo horyimaado golaha guud wasiirka arrimaha gudaha iyo hay-adaha wada shaqeynta kala dhexeyso waxaa kaloo la ansixiyey in door laga furo shilin soomaaliga maxaa yeelay waa muhiim dalka in uu yeesho maadaama ay sii gabaabsi tahay lacagihii shilin soomaaliga in bal laga doodo waxaa kaloo la ansixiyey ajendayaal kaloo dhowr ah sida in la ansixiyo sharciga xisaabiyaasha waxaa kaloo ajendihii maanta la ansixiyey ka mid ahaa in la buuxiyo xubintii guddiga dib ueegista dastuurka xubintii aqalka sare oo ka banaanaa in la doorto oo bosishinkaas lasoo buuxiyo xubintaas maqneed oo guddigiis lasoo dhammaystiro si guddiga dib ueegista dastuurka ay howshoodii usii ambaqaadaan